waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
dabcan labaatan iyo saddexda go-aamay dowladda gobolkan victoria ku dhawaaqday ah in goobo badan oo masaajidadu ay ku jiraan dib loo furayo iyadoo tirada dadka markaasi masaajidka tegaya loo cayimay cawil nidaamka dib loogu furay masaajidka amsa oo aada darisna la tahay weligaana ku tugan jirtay nidaamka ay usoo dejiyeen guddiga cabashooyin baad adiga iyo qaybo kaloo jaaliyada ka qabtaan bal cabashooyinkaas maxaa ugu waaweyn marka hore xasan walaala maasan tahay sida aad igu soo martiqaabtay programkan aad soo wacday oo aad ii sheegtay in communitiga uga xaday jiraan ka hadal karno cabashada waxaa jirta walaal sida aad la socotid axaddii dowladda victoria premierka wuxuu daaha ka qaaday restrictionkii magaalada laga qaaday gobolka victoria uu halkaas uu ka sheegay in masaajidyada dadka muslimiinta iyo dadka diimaha kale religioska in maaragtay loo ogolaaday boqol iyo konton qof inay ku tukadaan masaajidka gudihiisa bannaankana saddex boqol oo qof loogu talagalay marka waxaa dhacday masaajidkan amse waa masaajidkeeni annagaa iibsanay communitygaa iibsatay maaragtay waa masaajidka aasaasnay oo dadka ani waxaan ka mid ahaa aasaasay masaajidka waana darisna waa laahay oo waa ku tukadaa mar kasta marka muddo badan hadde salaada masaajid kuma tukan oo sidii hadda covid nineteen ka noo qabsaday restrictionka marka nala geliyey lockdown baa nala geliyo lockdown baan ku jirnay lockdownka hadda waa ka baxnay marka masaajidka hadda markii naloo furay oo aan damacnay inaan cibaadadeena ku fulino ayaa runtii si lama filaana waxaan ogaanay in maaragtay masaajidkii subaxii ugu horreysay fajirka aan tagnay in aan ridda xiran tahay salaadiina la tukanayo masaajidkiina aan geli karin marka arrintaa runtii waxay arrin aad aan maaragtay aan ula yaabnay runtii communitygana aan lagala tashan dadka aniga waxaan ka mid ahay community leaderska north melbourne marka waxaa kaloo dib ku ogaanay in video lasoo duubay iyo iyo waraaq masaajidka riddiisa lagu dhejiyey oo dadka ka mamnuucaysa waxyaaba badan oo dowladda u ogolaatay in ay maaragtay samayn karaan dhibaatada kaloo jirta waxa waa masaajidka dadka markay salaada tukadaan sunnadaa la diiday in la tukado sunno laguma tukan karaa la dhahay iriddana waa xiran tahay oo haddii emergency dhaco dadkii meel ay ku carraan ma laha oo iridihii laga bixilaa waa xiran yihiin iridda dumarka keliya furan dadkan waa isku dilayaan oo khatar weyn waa sida masaajidkii krashach wixii ka dhacay oo kale ilaahay naguma sababe marka anagu muhiimka waxaan rabnaa inuu masaajidkeena noo furan yahay oo aan ku cibaadaysano insha allah muhiimka intaas waay markaad subxigii masaajidka kusoo tuka istiri waa uu xirnaa macnaheedu ma inaan subxigii oo dhan lagu tukanayn baa mise dad baa ku jiray oo wakti gooniya loo qabta waa la xiray dad baa ku jira oo tukanaya nin ka mid oo eritrian oo meesha jooga isagana dadkii oo ka dhow adi waxaan ahayd shan qof camal baa nalaka erida naga xirnad oo marka mid ka mid ah wuxuu wacay iimaanka masaajidka iimaanka maana wuxuu wacay mu-adinka marka taleefonku qabta mise salaadayba ku jiraanba marka salaadda markay ka soo baxeen oo lasoo baxayay baa iriddi markii la furaan galnay marka salaaddii waana dhaaftay marka annagaa salaad dambe xiranay oo isla tukanay
waa gartay marka waxaad diidan tahay in masaajidka inta wakti loo qabto la xiro dadkii oo weli aan soo gelin baan u fahmay
aniga keliya aniga keliya maa dadka dhan baa diidan oo dee masaajidkii waxaa loogu talagalay in waktiga la furo dadku inay galaan oo tukadaan oo maaragtay salaadii lagu cibaadaysto in salaadii oo lagu jiro dadna bannaanka taagan yahin wax aan wanaagsanayn weeye arrinta aniga keliya xasan kama cabanayo wax aniga hadda qaas igu ah ma aha communitiga ka cabanayso dad badan oo communitiga ka mid ah ka cabanayo waxyaabaha nadaafadana communitiga waa ogoshahay oo taa wax dhiba ka jira maaha oo taa waa soo dhowaaneynaa oo in maaragtay sanataserka iyo temporary layska qaado qofka inuu detailskiisa qoro oo uu waraaq ku qoro numberkiisa waxaas dhan waa waxa communitiga ay samayso oo ay aqoon u leedahay weliba anagu sarahan dhaadheer ayaan degannahay oo de waxaas khibrad weyn ayaan usoo yeelanay marka problemka taaka ma jiro problemka waxaa ka jirta wuxuu ka jiraa dhinaca maamulka hadda shaqada haayo oo amsa maamul management shaqada hadda haayo baa runtii maaragtay arrimo ay bulshadii iyo communitiga kala tashan iska samaystay dhibaatana hadda annaka nagu noqotay maamulka shaqada wuxuu ahayaa communitigu haya annaku noo haya annaka dadka masaajidkii mataqaanaa isticmaalna ah oo maaragtay marka waa inay dadka stakeholderska ah oo masaajidka mataqaanaa isticmaalo inay kala tashtaan dadkii shaqada u haysa haddii aad masaajidka ka xiranaysid hadee wax lasoo dhaweyn kara ma waxaan aqbali karnana ma aha sidee baa rabtay inay inigala tashadaan ma dadka inay notice sii siiyaan oo usii digaan shuruucda soo socota ma dad gaar ahoo oo matala bulshada inteeda kale inay la hadlaan bay ahayd sideed jeclaan lahayd in ay dadka ula hadlaan dadka communityga matalo inay lasoo xiriiraan dadka masaajidka isticmaalo odayaasha dhalinyarada waxgaradka ah dumarka waxyaabaha hadda ugu darana waxa waaye dumarka xataa ma imaan karaan la dhaha until further notice dumarka waa laga mamnuuca inay masaajidka yimaadaan iyo ciyaalka taasna waxa la aqbali kara laftigeeda ma aha waayo dumarku dad waxaa jira dumar waxaa jira shaqeeyo oo marka shaqooyinka soo dhammaada masaajidka ku tukan karaan maalmaha maaragta caadiga ah qaybta dumarka marka marka waxay ahayd inay consultation sameeyaan waxaa malaysaa maamul xoogaa maaragtay go-aankooda iska qaatay oo aan dadkii iyo maaragtay bulshadii masaajid ku xirnayd aan waxba haba yaraatay tala la sameynin ma wacdeen dad ka mida maamulka ama guddiga amse madaxda u ah oo ma weydiiseen sababaha ay salaad kasta wax yar ka horna ay masaajidka xirayaan wax yar kadibna xirayaan sababahaas cid aad weydiisaan oo inii sharxada ma hesheen wallahi wax tala waa kala hadlay qaar ka mid ah waxaan wacay maanta waxaan la hadlay cabdikariin sheekh cabdikariin marka runtii maaragtay wuxuu igu dhahay waa policy ay sameeyaan laakiin maaragtay dee anigu afhayan uma ihodha kamana hadli kari mana mateli kiidna oo ah guddoomiyaha masaajidkana dee maalintii go-aanka soo dhacayba warbixin waa u gudbiyey wax la tashi uu aanu community ahaana la sameyna ma jirto shuruucdan la soo dejiyey miyaan la dhihi karin muhiimadoodu waa in dadka caafimaadkooda iyo iyo awaamiirtii dowladdu ay soo rogtay la fuliyo taas waa loo wada baahan yahay qof kasta inuu sameeyo anaa taa kama soo horjeedno taa waa taageersannahay laakiin taa ma aha inay in ma aha ayadoo taasna la fulinayo dadkiina in cibaadada laga hor istaago looma baahna waxaa loo baahan yahay amaawiirta dowladda soo dejisay in la fuliyo say tahay oo sidii ugu wanaagsan ah dadkana cibaadadooda maarata masaajidkooda ku cibaadaystaan hadda bilmatalan oo kale duhurkii marka la tukado qofka masaajidka uu joogi karaa ilaa maarata saacad uu qur-aan uu ku akhrisan karaa muhiimka waxa waaye distanciga in la kala fogaado qofka inuu maaska xiran yahay qofka inuu gacmihiisa sanitizer sameeyo inuu detailskiisa record gareeyo marka masaajidka waxaa loo baahan yahay dad volunteer ah oo shaqadan qabto oo diyaar u ah haddii marka cabdirashiid mar aan isla hadalno wuxuu ku dhahay volunteer ma hayno waana saan ogahayna volunteer masaajidku dhalinyaro badan waa joogaan marka volunteer ayaa loo baahan yahay maaragta shaqadan fuliyo masaajidkana inuu waqtiyada salaadaha dhan uu furan yahay oo aan waxba la xirin muhiimadda ugu weyn oo baahna waa masaajidka inuusan xirnayn intaad og tahay awaamiirtan masaajidka amsa lagu soo rogay ma ka duwan yihiin awaamiirta iyo nidaamyada masaajidada kale magaaladu ay ku dhaqmaan way ka duwan yihaa masaajid hadda bilmatan abuxamsoo kale masaajidkan my center aad buu dadka mataqaanaa fideohu soo duubaa jiru dadka ku dhiiligelinayo dhallinyarada iyo ragga iyuu leeyahay guryihiina ka soo baxa joogina masaajidka imaado masaajidka waa inii furan yahay maqaayad maqaayadu leeyahay u furan salaada waa lagu tukan karaa marka waa ka duwan yahay masaajidkan waxa u malaysaa in uu maarata masaajidka dhan ka sharci duwan yahay waxa sababayana ma garanayno waxaan u malaynaya dadka qaar hadda cabdirashiid oo kalena dee erida ma aha nin degan oo waxa waaye ma aqaan dhinacaas iyo wuxuu degan yahay umalaynaya thonbury meelaha thomas town u malaynaya marka waxaa laga yaabaa inuu masaajidyo kale maaragtay uu aado annagii oo halkaan ah ina ciladdeena qabsanayso soo cilad dadka ay qabsanayso waxaa dadkii masaajidka isticmaalayay oo ku lug lahaa marka waxaa laga yaabaa dadka go-aanka qaatay xataa ina ayadii ciladii mararka qaarkood ay maaragtay ay wajahaynin badan oo maarata masaajid dadka aan isnaqaanin dhan dad badan oo carin aad u cabanaayo hadda aad dariskeena abu ayman la dhaho caan oo si fiican loo yaqaano maanta wuxuu dhahay doorkii waa tegay masaajidka salligaan soo hilmaamay intaan soo noqona waa laga xiray aniga laftiga gurigaan ka shaqeeyayo masaajidka doorkii aan tegey irida waa xirnayd gurigaan iska soo noqdo ku tukaday marka in masaajidkii dadkii muslimiinta ah ku tukanayo masaajidka iskalaha aasaasayna in laga xiro dumarkii ciyaalkii in laga mamnuuco wax la aqbali kara ma mana aqbali karna arrintaas waa gartay madaxda masaajidka hadday ku dhegeysanayaan maxaad ku dhihi lahayd adinka kole u baahna la hadashiin oo maaragtay inay bal wixii ku sababay inay shuruuc maaragtay runtii dadka aan soo ay soo dhaweynin masaajidka isticmaalo in ay sameeyaan waa taas jawaabta ayaga uga baahnahay kaasina wuxuu ahaa cawil xasan waxaa naga xasuusina inaanu la xiriirnay gudoomiyaha guddiga maamula masaajidka amsa cabdirashiid xaashi balse uu ka gaabsaday inuu arintan idaacadda kala hadlo ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho